subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimee raadi haysanahay qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah fatahaada webiga uu saameeyey haweenka beeralayda tuulooyin hoos yimaada jowhar beeralayda jowhar oo sare u qaaday wax soo saarka midhaha cambaha bulshada beedhabo oo looga wacyigeliyey kahortaga faquuqa iskuul wax lagu bari doono dadka baayaha gaarka qaba oo laga hirgeliyey guri ceel guddiga dhismaha garoonka kubadda cagta gaalkacyo oo deeq lacageed lagu wareejiyey wararka dibadda waxaa ka mid ah fifa oo xaqiijisay in sacuudi carabiya uu martigeli doono koobka adduunka labada kun soddon iyo afarta
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu cabdixasiis xasan mucalin fatahaada webiga ayaa saameeyey haweenka beeralayda tuulooyin hoos yimaada magaalada jowhar saare cabdi xuseen ayaa soo jeedinaysa waxaan kaagnay khudaar khudaartiina waxaynu tarwahaysa malaha liin iyo cimba cagaar iyo moos wadadii waxaan ku soo marooynaa cariiri iyo rafaad biyo dhookho waa mid ka mid ah habeenka beeraleyda ah ee ku dhaqan tuulada raqayle cumar guudle oo hoos timaada magaalada tanijaawar caasimadda hirshabelle waxa ay ka sheekeynaysaa saameynta fatahaada webiga shabeelle ku yeelatay dadka beeraleyda ah iyo dhibaatooyinka ay kala soo kulmaan u iibkeenidda khudaarta suuqyada jawhar haweenkan ayaa saameyn baahsan ku yeelatay fatahaada webiga shabeelle ee mara tuulada taasi oo godoomisay wadooyinkii ay hore usoo miri jireen habeenkan beeraleyda ah ee usoo iib doontay jawhar haddaba hibe xaaji cabdule iyo faadumo mursal waxa ay ka mid yihiin habeenka beeraleyda ah ee qudaarta keena jawhar oo aan kula kulmay suuqa weyn ee xaafadda hantiwadaag ayaa iiga waramay dhibaatooyinka ay kasoo mareen keenista qudaarta waxaan kaagnay khudaar khudaartiina waxaynu tarwahaysa malaha liin iyo cimba cagaar iyo moos wadadii waxaan ku soo marooynaa cariiri iyo rafaad biyo dhookho silac iyo saxriir aan ku keenaynaa mootadii noola soo saaraya lacagtii aan ku gadahayna iyo lacagtii mootada ma islaha waxaan walaga qabatay cashuur rashi dambiil afar kun lix kun sideed kun aan noola leeyahay mean fadhin waxaana laga rabaa shan kun toban kun keenaa noola leeyahay rafaad qarbi iyo intay qaraxaan iskaga noolnahay oo beerihiina hadda naga wada go-een saddex kal nyaanya galeyaa la abuuri waa go-di galee kalaa la abuuri waa go-di sisinaa la abuuri ma soo bixin rafaadkaasaan sii jirnay walaalayaal wixii naga caabi kartii naga aan caabiya maxaan gadaynaa labaatan iyo shan kun labaatan kun boqolkiisa dhan aan wada gadoohaynay waxaan hadda oon nolol fiican oon ku haysano ma laha silacaasaan sii jirnay beerihiina saddex toogabo waxaan hadda ka keenu hayna ma jirto galeydii waa go'di galey lamaadaa la abuuri waa go'di sisinaa la tacba maba soo bixin cashuurta afar kun toban kun lix kun siddeed kun saasaa noola gooyay dambiishinkaagno dambiishinkaagno lix kun siddeed kun toban kun ee waxaan ka codsanaynaa inay naga soo caabiyaan arrintaas waa noola cashuurooyay wixin wadana waxay noo goohooyaan malaha wadadii rafaad cariiri biyo iyo intay iyo dhooqan soo maroohaynay waxaan ku gadahayna iyo wixii nool uu keenaya mootadan uu keenaysay ma islaha biyaan soo maroohaynay rafaad iyo rasi sidkii cambaa soo saartan tahay meel barnaamijkii timaada kas mootada ku soo qaadee haddana waa ka degay haddana sidkii aa lagu soo saarina haddana mootadii kasay socday haddana waa soo saarsanee booskii fadhi shan kun keenaa lee haastaa wax leega ma gadanin cariirigas iyo kayaabkaasaa meel aan ku fadhiyaay aan ku joogaay lama kunaalis gado oonan rabinoo saan oo ilcalbaadka inuu sii soo horjeedno maalin la iska rabo saanskii kor fadhinaay saak mase quraacanin waxan guri igu maqan male wax leega gati male meanaan iska joognaay maamulku walaahi rafaadka iyo dandaradan oo haddaan waxaan ku leeyahay goobta cib ii goobaysan tahay oo haddaan canshuurna ka dhiibaayo oo mootar maa ii joogta oo rafaad iiga soo bixisi oo canshuur leega rabo oo booskin godayn lacag leega rabo oon biriga markin ilma oon aadana oon kiila biris ugada karaynin oo galayni minikiyga garaynin rafaad kasleen iskiiga jirnaay maamulka dis wax noo qabanaya waxaan ku leeyahay wax noo qabto walaxa keesteenaan haysato ay dadweyniina arkoyaan waxaan ku taroynina ma laha aa tuulooyin badan oo hoos yimaada degmada tani jawhar waxaa saameyn ku yeeshay fatahaadda webiga shabeelle taasi oo sababtay in ay goodoomiyaan gaadiidkii marka hore loo adeegsan jiray halkaasi beeralayda jowhar ayaa sare u qaaday wax soo saarka midhaha cambaha maxamed nuur xuseen ayaa faahfaahinaya dalaga cambaha oo ka mid ah dalagyada ka baxa beeraha magaalada jowhar kaasi oo beeralayda si sanadla ah u soo saaraan noocyo kala duwan oo cambaha ah waxaana loo dhoofiyaa magaalooyin badan oo ka mid ah soomaaliya dadka isticmaala dalaga cambaha ayaa ka hadlay faa'iidada cambaha baraaji dad badan baa lagu cunaa baraaji baa waa kaas nin inaag uroon aan baxsad nin inaag uroon nimco ilaahay nagu manaysta waaye cidayna shiidlaa noo tacbo naagaha heestamada oo walaace nimanka naagahooda ka tilaabsadeen adee kuu taalaay sacfaraan cambaha midka ugu sareeba ugu macaan badan waa laba kun laba xaba saddex kun alxamdulilah ilaahaa nasiiye midka kaloo lamaad waa kana asagana waa kana shuushuumo waa la dhahaa marshaayoola waa la dhahaa xabad kun leh waa asagana kun shilin ninba tabartiisa looma diidaayo midka saddexaad waa kana asagana baraaji dad badan baa lagu cunaa baraaji baa waa kaas nin inaag uroon aan baxsad nin inaag uroon naagaha heestamada oo walaace nimanka naagahooda ka tilaabsadeen adee kuu taalaay midka kaleanta waa kana asagana camba dhoodhi haddaa maqasho dhoodhi cambaa ugu saree u macaan badan waa gobolka shabeellaha dhexe oo joorka baxay dhoodhi aa layidhaha dhoodhi midka ugu fiican waa ugu macaan badan haddaa shiidanaysid sokor badan ma kaa rabo haddaa cunaysidna caadi waa haddaa ribtid aataa gaxba aata waa ku cabi kartaa markii hore anaka awoortada waxayd ugu soo korisid markii gaxbada bislaata sanjabiilka sidii bocorkii oo kale inaa la dhadhanbalo aan gaxbada ku cabi jirin camba dhoodhi midka kaleanta waa kana asagana midka kaleantana waa kana asagana midkaas kalena asagana camba boorbi waa boorbi waa midka la shiida uu hilib badan waa labadiisa cabadaa shiidad garaafo waa cunta dhan ma tabaysid aday kuu taalan leeleefowna waa kana asigana leeleefeebaa waa kana baxaa macana waa karine mooska adduunyada bajiyo waa ku cuni kartaa waa karsanee waa kaas bisbaasaa caddaynee waa la karinaa aday kuu taalaa dhidhanaanka waa ku soo dhowaada waa gobolka shabeellaha dhexe oo joor aday kuu taala anaka xamiiraha naala keena xamiiraha naala keena alxamdulilah waa gadanaa dadka xamiiraha macaariifaan ku leenahay waa noo keenaayin waa gadaynaa lacagtoodan u geenaa dana midka kalaa noola keenaa dana caadi baa dhanka kale ganacsiyada iibisa cambaha noocyadiisa kala duwan ayaa hadlay magacii waxaa leeyahay cabdimaali cabdilo cambahan waxaa ka baxay maandheere haddan waxaa loo wadaa muqdisho halkiis xambana waxaa kala gataa nus doolar xaggan daala geeyo inta halkiis xamba waxaa laga gataa afur xamar halkiis xamba nus doolar waa kala qaalasiin abalaan waxaa loosu jecel bishi ramadaana loosu jecel waad bishi ramadaan aad loosu jecel bishi ramadaan caana waa la shiitaa cabitaana la idaa
beeraha magaalada jowhar iyo deegaanada hoosimaada ayaa sanad walba laga soo saaraa dalagyo aad u kala duwan haba ugu badnaatee qudaarta bulshada beerdhabo ayaa laga wacyigeliyey ka hortaga faquuqa xaliima cali ibraahin ayaa soo jeedinaysa aqoonsi wadaarsigaani ayaa inta uu socday looga hadlayay dhibaatada ay leedahay in bulshada qaybo ka mid ah la haybsooco ama la takooro sidii loo joojin lahaa islamarkaana dadkaasi ay u heli lahaayeen xuquuqdooda wixii adeeg ah bulshada si ammaan ah u wada gaaraan taasi oo diintiina suuban ay qabto in si cadaalad ah shacabka loogu adeego tababarkaani ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo ayna maalgelinaysay hay-adda sosmo oo garab ka helaysa yunisheef gudoomiye ka-xogeenka samafalka gobolka baay aadan xasan maxamed ayaa ka hadlay ujeedka loo qabtay aqoonsi wadaarsigaani inii hob af soomaali aan ka fasira inii la awoodi karo mas fursad liinghala adeegyada dareera dadka may waa ahaan laku tiro badanyi mise la takooro hadba si liinkasaa inii adeegyadiiyona inay i helaan fahamkaas inay i helaan yani kulanka sa ingiriiska oranya laakiin hoob la fasira marka eedba nkama hadnagaana tiimka sasmo inay kulamo noocan oo kale tababar noocan oo kale iyo agaasimaan dhallinyaradii odayaalkii gabdhoogina la tuso inay micnaha adeegan adeeg inay la helo karo access inay liin leeyey inay awoodliin leeyey inay yani hoob la weydiiyey marka fahamkaas dabcan casharada magudu galaaw dadaa tiima ku qorana macallimiin ayaa biyi doonaan laakiin ciiwaanka guud ini oomay waaha adeega liinsimanyi lan la tukoro unjarna lan kastaba fursad leeyi ana kan mahelo koro ana kan mahelo koro unjarna ini luku hadal uu macnaa marka ini intaasna walbadan luku faa'iideeyna dabcan way dareemay macallimiinta yaa ku war biyi doonaan siin way siin rajeeyihiin walaagii oo fahamkii meel isu qaadataan ini isin dhaqan geliidaan lan lan ku sarreeyo mila diinti baa saas qabta ini marka fahamkaas meelulu kubiyo adeegyadii linsiminya mayla raay iyo dadka ismiyiino wal alwali xuquuqna latana ini aad helo korto meelkaasna iyaalan dowladana diyaarakin laata tiimka hay-ado oo sasmanka horeyton wacyigelintii iyo tababaradii marka waysiin rajayayihiin ini walbadan la sheel faa'iidi doona dadaalada oo hay-adda sasmo iyo wadaagna yooranka mahadnagaana isin ini cilmo badan isin ku faa'iidi doontaan fursad iyo xuquuq silatiin oo siinkudahasonaytiin inay isin fahmi doontaan wal al waliba oo mayla raayo dowladda xafisyadii wal insimanyi hay-adoo xafisyadii wal insimanyi adeeg libiyaa nooc walba haada hoo haada fadi dowladdii hoo haada fadi hay-adoo ibiyaayan hoo haada fadi qolo private sector qoladan liinkasaw wal in wada simanyi inay marka saas unun fahamna
tababarkan ayaa loogu talagalay in bulshada looga wacyigeliyo dhibaatada ay leedahay in bulshada qaybaha ka mid ah la haybsooco iskuul wax lagu bari doono dadka baahiyaha gaarka qaba oo laga hirgeliyay guriceel saare cabdi xuseen ayaa faahfaahinaysa magaalada guraceel ayaa laga hirgeliyey iskuul wax lagu bari doono dadka baahiyaha gaarka qabaa kuwa maqalka iyo aragga naafada ka ah iskuulkan ayaa waxaa hirgeliyey maamulka degmada gurceel waxaana lagu dhigi doonaa maadooyinka asaasiga u ah waxbarashada iyadoona loo adeegsan doono qalabka aragga iyo calaamadaha xogeyaha degmada gurceel bashiir maxamed salaad ayaa ka warbixiyey ujeedka loo hirgeliyey iskuulkan gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada inaan nidhaahno mudanayaal dadkani waxay u baahan yihiin runtii in il gaar ah lagu soo eego oo ay helaan waxbarasho runtii taya leh si caruurta galmudug joogta lixaadkooda ay dhammaystiran yihiin sida looga fakarayo inay waxbarasho u helaan waxaan u baahannahay ama aan ka codsanaynaa madaxdeenna inay iyaguna dadkan sidaasoo kale in looga fakaro oo miisaaniyad gaar ah runtii loo sameeyo dhanka kale qaar ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarkaa ayaa ka mahad celiyey iskuulkan la hirgeliyey haddaan nahay dadka baahida gaarkaa qaba waxaan aan rabnaa inaan aan dalbanno in waxbarashadeena anka la tixgeliyo madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi dadka baahida gaarka waxaa la baro waxaan rabnaa wasiirka wasiir faarax cabdulqaadir inuu dee ka dhabeeyo oo dadkan naafada dogolayaasha waxalba la jooga degmada gurcaal inuu wax la baro waxbarashadooda xoogga la saaro sidii dad uga soo bixi lahaayeen waxbartay
in waxbarasho la siiyo oo qalabka ay wax ku bara lahaayeen loo keeno oo gaadiidka ay raaci lahaayeen loo sameeyo oo meesha ay wax ku bara lahaayeen kuleejka ay wax ku bara lahaayeen la siiyo soomaaliya dhammaan naafada joogto waa isku wada mid qof waxbartay iyo qof aan waxbaranba waxay u baahan yihiin wax gacan qabto oo wax yacni oo taageero siiyo marka anigana sidoo kale waxaan rajeynaa ardayda yacni sideedoo kale ah oo aan waxbaranin inaa waxbari doono insha allah oo waxbarashadooda yacni aad iyo aad aan uga dhisi doono cilmiga yacni ilaahay uu siiyey inaana ka hakraninaan rajeyna insha allah waa markii ugu horreydo iskuul dadkaa loo furo weligood yaalooda wax maysan baraan iskuulna looma furin baahi ii qabayn waaye maanta baahidii waa la dibaray maamulkii degmada aa naga dibaray baahidii laba macallin oo naga taageero oo kab ah kabkeeda degmada ka bixinaysa intii wasaaradda waxbarashada intii taageero ka helayno degmadaa naga kabaysa laba macalin degmada noo ballan qaaday oo naga taageeraysaa waa markii ugu horreysay oo magaalada gurceel laga hirgeliyo iskuul wax lagu baraya dadka qaba baahiyaha gaarka ah guddiga dhismaha garoonka kubadda cagta gaalkacyo ayaa deeq lacageed lagu wareejiyey xalimacal ibraahin ayaa markale soo jeedinaysa guddiga dhismaha garoonka kubadda cagta cabdulaahi ciise ee magaalada gaalkacyo ayaa waxay wareejiyeen lacag loogu talagalay in lagu dhiso garoonka taasi oo gaaraysa laba boqol labaatan iyo sideed kun oo dolarka mareykanka ah munaasabadii lagu wareejinayay lacagtani waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland gudoomiyaha degmada gaalkacyo bahda ciyaaraha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa madasha ka hadla qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qeyb gashay kulankaasi ayagoo ka warbixiyey lacagtaani lagu wareejiyey waxaa la sameeyey guddigan guddiga horumarinta arrimaha bulshada ee hab loo soo gaabsho guddigaas waxaa la magacaabay oktoobar soddon iyo kowdeedii dad dhallinyaro iyo duqoow isugu jira oo magaalada ku nool ayaa loo magacaabay waxaa xaqiiqo ahayd guddigaas dadkii la magacaabay dad sboortsa ma wada ahayn caawa waxaa ka mida dadka guddigaas habeenkaas la magacaabay imaam xabiibo koonfurow oo haddana la joogta kulammadeenni ugu horreysay waxaa xaqiiqo ah waxaan aada isugu canaanay shaqadan shaqadeenni maalmana qaban karno laakiin isqancin kadib waxaan gudagelnay shaqadii waxaan ka sheekayn doonaa insha allah waxqabadkii guddiga gaaraan uga sheekayn doonaa waxaan rabaa caawa ujeeddada meeshaan aan u joogno ayadan inaan taabto oo ah inaan wareejinayno lacag garoonka cabdulaahi ciise dhismihiisa qayb ka ah oo kun ah waxa uu ku dambayn doonana taariikhdaa xusi doonto qof kastoo kasoo qayb qaatana taariikhdaa si gaar u qori doonto oo u horeeyo ra-iisul wasaarihii hore ee xasan cali khayre oo caawa dhaqaaluhu halkan ku bixiyey intaa horteeda lagu horqeexay oo soo abaabusho ayaan ahaa caaway waxaanu aad ugu faraxsanahay inay fadhiyaan dhallinyaradii aas-aastay airboortka bahalka baas sboortiska dhistay xarunta sboortiska cabdulaahi ciise waxay ahaayeen dhallinyaro yaryar laakiin hadda way duqoobeen waxa way dhallinyarada cuslaatay waa weynaadeen dhallinyaradii waxaan ka mid ahaa waagaas garoonka u aadi jiray daawashada u aadi jiray haytayada in ay runtii hay-adaha kuugu sarreeya ay ka mid tahay siduu cabdulaahi uu sheegay lacagtaani ayaa waxaa loogu talagalay in lagu dhiso garoonka taasi oo madadaalo u noqonaysa dhallinyarada ku nool magaalada gaalkacyo markaan dhegeystaar kusoo dhawaada xubinta sanafka iyo suuqadiisa ali cabdi xuseen mahadsanid haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan iyo sagaal boqol halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa suuqyada magaalada jowhar la kala siisanaya sagaal iyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan dhibic shan oo shilin soomaali ah markana micishada bariiska nooca loo yaqaano diamond ayaa la kala siisanayaa toddobiyo toban doolar ibar buurka haafkiisa ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolari bar baastada dhaadheer ayaa kartoonkeeda la kala siisanayaa kow iyo toban doolar nooca loo yaqaano intervela makaroonida ayaa la kala siisanayaa iyadana intervela kow iyo toban doolar iyo bar sokorta haafkeeda ayaa la kala siisanayaa labaatan doolar iyo bar halka loorkeeda la kala siisanaya afartan iyo kow doolar labaatanka liitar ee silid cadeyda ayaa la kala siisanayaa soddon iyo saddex doolar caanaha nooca loo yaqaano xilwo ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar iyo bar bokiska jubba ayaa la kala siisanaya laba doolar xafayada nooca loo yaqaano koonfi ayaa la kala siisanaya shan doolar suuqyada magaalada jowhar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa naga intaa markaana cayaalaha chelsea ayaa sii wadatay rikoorkeeda saxda ah ee wever conference leago horaantii kadib markii ay hal iyo saddex kaga garaacday kooxda tana kooxda chelsea ayaa gaartay guusheedii shanaad oo xiriirha tartanka balis ayaa si cadaa u hogaamisay tartanka yurub conference leago kadib markii ay sii wateen guulahoodii xiriirka ahaa ee qaaradda laba gool uu dhaliyay meer guuj iyo mid uu dhaliyay reenta ayaa balis oo ku hogaaminaya guusha xubintaas ayaan ugu dambeysay guud ahaan warkii subaxnimo o aad ka dhageysanaysa raada heysanaha magaalada jowhar nabadgelyo